rasuullada cutubka kow iyo labaatanaad
oo waxaa dhacday markaannu iyagii ka tegnay oo dhoofnay dabadeed inaannu toos u nimid kos maalintii dambena waxaannu nimid rodos meeshaasna waxaannu ka aadnay batara oo markaannu helnay dooni foynike u sii dhaafaysa ayaannu fuulnay oo ku dhoofnay oo kolkii qubrus noo muuqatay ayaannu dhinaca bidixda ka marnay oo u dhoofnay suuriya oo waxaannu ku degnay tiros maxaa yeelay meeshaasaa doonidu shixnadeedii ku dejin lahayd oo markaannu xertii ka helnay ayaannu meeshaas joognay toddoba maalmood oo kuwaasu waxay ruuxa ugu sheegeen bawlos inaannu yerusalem cag saarin oo markii maalmahaasu noo dhammaadeen ayaannu ka tegnay oo sii soconnay oo dhammaantood iyaga iyo dumarkoodii iyo carruurtoodiiba ayayna sii ambabixiyeen ilaa magaalada dabaddeeda markaasaannu xeebta ku jilba joogsannay oo tukannay oo isnabadgeliyaynay kolkaasaannu doonidii foolnay iyaguse guryahoodii bay ku noqdeen oo markii dhoofkii aannu toros ka soo dhoofnay noo dhammaaday waxaannu nimid batolomays markaasaannu walaalihii soo salaannay oo maalin la joognay iyagii maalintii dambena waannu ka tegnay oo waxaannu nimid kaysariya markaasaannu galnay gurigii filibos oo ahaa kii wax wacdii jiray oo toddobadii ka mid ahaa oo isagaannu la joognay ninkana wuxuu lahaa afar gabdhood oo bikrado ah oo wax sheegi jiray kolkaannu maalmo badan meeshaas joognay waxaa yuhuudiya ka yimid nebi la odhan jiray agabos oo markuu noo yimid ayuu qaatay bawlos dhaxidhkiisii oo ku xidhxidhay gacmihiisii iyo cagihiisii isagoo leh ruuxa quduuskaahu sidaasuu leeyahay yuhuudda yeruusaalem joogtaa sidaasay u xidhi doonaan ninka dhexidhkan leh oo waxay isagii u gacangelin doonaan dadka aan yuhuudda ahayn annaga iyo kuwii meeshaas joogayba markaannu waxyaalahaas maqalnay waxaannu isagii ka barannay inuusan yeruusaalem tegin markaasaa bawlos u jawaabay oo ku yidhi maxaad samaynaysaan oo aad u ooyaysaan oo ii qalbi jebinaysaan maxaa yeelay diyaar uma ihi inaan xidhnaado oo keliya laakiinse waxaan diyaar u ahay inaan yerusalem ku dhinto magaca rabbi ciise aawadiis oo markii la yarsiin waayey waannu iska daynay oo waxaannu nidhi rabbiga doonistiisu ha noqoto maalmahaas dabadeedna alaabtayadii baannu diyaarsannay oo waxaannu tegnay yerusalem oo waxaanna raacay qaar ka mid ah xerta kaysariya iyagoo wada mid manasoon la odhan jiray oo reer qubrus ahaa oo xertii hore ka mid ahaa kaasoo aannu u hooyan lahayn markaannu yerusalem nimidna walaalihii farxad bay nagu soo dhoweeyeen maalintii ku xigtayna bawlos oo nala socday ayaannu waxaannu u tegnay yacquuq waayadadii oo dhammuna way joogeen markuu iyagii salaamay dabadeedna mid mid buu ugu sheegay waxyaalihii ilaahay dadka aan yuhuudda ahayn dhexdooda kaga sameeyey shuqulkiisa iyagoona kolkay taas maqleen ayay ilaah ammaaneen oo waxay ku yidhaahdeen isagii walaalow waad aragtaa inay yihiin kumayaal rumaysay oo yuhuudda ku dhex jira kulligoodna sharcigaay ku kulul yihiin iyagana waa loo sheegay wax kugu saabsan inaa yuhuudda quruumaha ku dhex jirta dartid inay muuse ka tagaan adigoo u sheegaya inaanay carruurtooda gudin oo aanay caadooyinka ku socon haddaba waa maxay way wada maqli doonaan inaad timid sidaas darteed waxaannu kuu sheegayno yeel waxaa nala jooga afar nin oo nidir galay kuwaas kaxee oo isla daahiri oo qarashka iyaga ka bixi inay madaxa xirtaan markaasaa dhammaan waxay wada ogaan doonaan inaanay waxba ahayn waxyaalihii lagaa sheegay laakiin inaad adiga qudhaada si hagaagsan u socotid oo aad sharciga u dhowrtid laakiin wax ku saabsan dadka aan yuhuudda ahayn oo rumaystay ayaannu qornay annagoo ku amrayna inay iska ilaaliyaan waxa sanamyada loo sadqeeyo iyo dhiigga iyo waxa la cayjiyo iyo sinnada markaasaa bawlos nimankii kaxeeyey oo maalintii dambana inuu iyagii isla daahiriyey ayuu macbuud ka galay isagoo caddaynaya maalmihii isdaahirinta dhammaadkoodii ilaa intii sadqada loo sadaqeeyey mid kasta oo iyagii ka mid ahaa oo kolkii toddobadii maalmood u dhoweyd inay dhammaadaan ayaa yuhuuddii aasiya ka timid isagii macbudka ku aragtay markaasay dadkii oo dhan kiciyeen wayna qabteen isagii iyagoo qaylinaya oo leh nimankii reer banu israa'iilow nacaawiya kana waa ninka bara dadka oo dhan oo meel kasta jooga inay ka gees noqdaan dadka iyo sharciga iyo meeshan weliba wuxuu macbudka keenay dad gariig ah meeshan quduuska ahna xaaraan buu ka dhigay maxaa yeelay mar hore waxay maryada kula arkeen trofimos oo reer efesos ahaa kaasoo ay u maleeyeen inuu bawlas macbuta keenay markaasaa magaaladii oo dhammu kacday dadkuna waa isku soo yaacay kolkaasay bawlos qabteen oo macbuta ka jiideen oo markiiba albaabadii waa la xidhay markay damceen inay isagii dilaan ayaa war u yimid sarkaalkii ka sarreeyey ciidankii in yerusalem oo dhan rabshaysan tahay markaasuu wuxuu watay askar iyo kuwo boqol askari u taliya hoos buuna u soo orday iyagoona markay arkeen sarkaalkii sare iyo askartii ayay bawlos garaacadda ka daayeen markaasaa sarkaalkii sare ku soo dhowaaday oo qabtay isagii oo wuxuu ku amray in lagu xidho laba silsiladood waana weyddiiyeen ninkuu yahay iyo wuxuu sameeyey qaar waxay ku qayliyeen wax qaarna wax kale dadkii badnaa dhexdiis oo markuu runtii garan kari waayey rabshadii aawadeed ayuu ku amray in qalcaddii la geeyo oo markii bawlos salaantii foolay waxaa dhacday in askartii kor u qaadday isagii dadkii badnaa xooggooda aawadiis waayo dadkii faraha badnaa waa daba socday iyagoo qaylinaya oo leh markii u dhowayd in bawlos qalcaddii la keeno ayuu sirkaalkii sare ku yidhi ma ii suurtowdaa inaan wax ku idhaahdo
markaasuu ku yidhi afgariig ma taqaan haddana miyaanad ahayn masrigii maalmahan hortoodii rabjad kiciyey oo afarta kun oo nin oo dhiigqabayaal ah cillada u kaxeeyey laakiin bawlos wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay nin yahuudi ah oo reer tarsoos ah taasoo kilikiya ku taal oo waxaan ahay magaalo aan yarayn waddanigeen waxaan kaa baryayaa inaad ii fasaxdid inaan dadka la hadlo oo kolkuu fasaxayna bawlos isagoo salaankii taagan ayuu dadkii gacan u taagay oo markii aad loo aamusay ayuu af cibraaniga kula hadlay iyagii isagoo leh